bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo kormeer ku tegay mid ka mid ah xarumaha laga bixiyo kaarka aqoonsiga qaranka ee loo yaqaana niraa golaha aqalka sare oo maanta ansixiyey sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sharciyeedka barakacayaasha gudaha taliyaha qaybta booliska galmudug oo faahfaahin ka bixiyay sida loo qabtay qaar ka mida rag dhowaan dilay hooyo sideedan jir ahayd qaramada midoobey oo loo gudbiyey warbixin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo xootiyiinta yeman ka dagaalanta warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaa labaatan ruux oo ku dhimatay dhulgariir ku dhiftay afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door kulan dhegeysta markana waad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa ka jawaabay cabasho ka timid bulshada ayaa kormeer deg deg ah ku tagay mid ka mid ah xarumaha laga bixiyo kaarka aqoonsiga qaranka ee niira taasi oo ku taala degmada hodne ee gobolka baladar isagoo faray madaxda hay-adda in dadka loo fududeeyo bixinta adeegaasi ra-iisul wasaaraha ayaa faray maamulka hay-adda in si loo fududeeyo adeega la kala leexiyo kaar doonashada iyo qaadashada oo qofka kaarka qaadanaya uusan u gelin saf la mid ah midka marka uu doonaya inuu isdiiwaangeliyo marka koowaad horta waa uga mahad celinaynaa siday usoo doonteen kaarka iyo siday ay muhiimaddii u leeyahay u fahmeen leanna nolosha o dhan baa ku xidmi doonta kaarka yacni qof aan i d-giisa aan wadan noloshii o dhan baa ka xidmi doonta hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto ganacsigii hadday noqoto adeegii caadiga ahaa hadday noqoto safarkiisii hadday noqoto wax walba dee qofkii soomaaligaha waxaa waaye sida adduunka inta kaleba dunida ka jirta dee national aidgiisa qofku qofku yahay inuu ay caddahay oo wixiisa haystaa laga maarmaan taas waa qodob sidaa darteed dadkeenu inay fahmeen oo messajkaasi gaaray way ku mahadsan yihiin annaga marka dawladda waxaa laga rabaa hay-addan laga rabaa inay fududayso dadka say ku helaan wixii dadka roolkoodii ama waajibkoodii way guteen way soo doonteen waxaan rabnaa marka in in loo fududeeyaan rabnaa sida loogu fudaynayo ma aha in lacag la saaro maaha dawladdu waad ogtahay waa dadaashay lacag la-aanay ka dhigtay waad ogtahay qaalistanida say qaali u yihiin maxaan ku dhahaa idiyadan iyo iyo iyo ishaqaalaha iyo guryahan iyo kulli waxoo dhan iyo xafiisyaduba dee costigeedu aad bay very high waay laakiin haddana iyadoo dadkeena la eegayo iyo duruufaha ayaa waxaan dhahnay waa in ay bilaashan wadaan bilaashnimadu waa muhiim weli aad bay muhiim u tahay waa ku dadaalaynaa laakiin waxaan rabnaa in adeega aan fududayno inta la fududay karo oo xarumo kale aan raadinno ama si kale ha loo shaqeeye ama twenty four hours ha la shaqeeyo shaqaalaha shifts ha la geliye laakiin inayn hooyooyin dambe inoo sexseexan meesha yani waan ka xunahay hooyooyinka soomaaliyeed ee lasoo sawiray iyakoo jijiifa runtii meeshaan la keenay waa ka xunahay waynu dadaalayeenoo waxay islahayd subaxdii wixii qaado dina dee iska sii tag laakiin runtii madhar aan qurux badnayn waye waxaan rabnaa arrintaasna inay nagu soo noqon golaha aqalka sare ayaa maanta ansixiyey hindisa sharciyeedka kaalamo sharciyeedka federaalka iyo barakacayaasha gudaha mukhtaar cabdicasiis ayaa muqdisho kasoo diray kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mudane cabdulaahi cali xirsiti macade waxaa maanta akhrinta saddexaad lagu marsiiyey hindisa sharciyeedka barakacayaasha gudaha iyo hindisa sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka ugu horreyn guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya senatar deeqa xasan xuseen ayaa golaha u akhrisay qodobo ka mid ah hindisa sharciyeedka barakacayaasha gudaha ooy dib u eegis ku sameeyeen kow qodobka lixaad waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo u dhigan sidan in ay dowladdu hubiso inuu gargaarku yahay mid ku salaysan baahiyaha barakacayaasha sidoo kale waa in ay isla xisaabtan iyo dabagal ku samaysaa inuu gargaarku u gaaray dadka loogu talagalay si isku dheelitiran guddoomiye cabdulaahi cali xirsiti macade ayaa codgeliyey sharciga barakacayaasha gudaha mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana ansixiyey hindisa sharciyeedka barakacayaasha gudaha maadaama uu xeerku hindisa sharciyeedkani ahaa akhrintii saddexaad cod baynu gelinaynaa inta ogol gacanta ha taagta soddon iyo kow senatar baa fadhiya oo anigu ka mid ahay ka mid ku jiro senatar ka aamusay ma jiro sagaal iyo labaatan baa ogolaaday xeelkaas sidaas u ansax ku yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya cali yuusuf cali xoosh ayaa mudanayaasha uga mahad celiyey ansixinta hindisi sharciyeedka barakacayaasha gudaha waxaan idinkaga mahad celinayaa ansixinta hindiso sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacayaasha kadib markii aad ka gudateen waajibaadkiinnii dastuuriga ahaa tallaabadaas aad ku ansixiseen sharcigaas waxay sal adag u tahay ilaalinta xuquuqda iyo karaamada barakacayaasha oo ah dad aada u nugul mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gudagalay akhrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka sanatar siciid cabdi xasan oo xubin ka ah guddiga garsoorka iyo cadaaladda ayaana golaha aqalka sare u sharxay qodobada ay guddigu sixidda iyo siiqeynta ku soo sameeyeen ee hindisi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka
waxaad eegi kartaan hadda sida ku qoran qodobka shan iyo labaatanaad ee xeerkan aynu maanta ansixinayno taasna waa la qaatay sidoo kale in lacag sanduuqa kaalmo sharciyeedka miisaaniyadda dowladda lagu daro ayaa laga dhigay golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaana sidoo kale cod aqlibiyeedle ku ansixiyey hindisi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare uga mahad celiyey meelmarinta hindisi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka aada iyo aadaan runtii uga mahad celinaynaa maanta annaga kulley maalin weyn ay noo tahay xeer aada iyo aada muhiim u ah ahmiyaddiisa leh ayaa maanta noo soo gebagaboobay ahmiyaddiisana waa midka aad nala aragteen oo aad wakhtiga iyo juhdiga aad geliseen doodda mugga leh aad ka samayseen runtii sida uu ku soo baxay iyo sida uu shala ahaa markaan keenaynay aada iyo aad gabagabadii kulanka booliska maamulka galmudug ayaa xaqiijiyey in gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal dhowaan caruur iyo hooyadooda ku dilay deegaanka gudile kuwaasoo markii dambe usoo baxsaday magaalada muqdisho gaashaano sare khaliif cabdulle maalin taliyaha booliska qaybta galmudug ayaa arrintaasi ka warbixiyey bismillahi raxmaani raxiim maantay oo taariikhdu tahay saddexda bisha koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa-id oo aan rabnay inaan uga hadalno dhacdooyin ka dhacay deegaanka guudoole kowdii bishii koowaa koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan deegaankaas waxaa lagu dilay hooyo iyo carruurteed ayagoo jiifa gurigoodii xilli habeen ah waxaana dilay maleeshiyaad arxanlaawayaal ah oo aan utulayn maato carruur culummo iyo cid kale waxaan dhihi karnaa waa dad gaangis ah waa dadaan maaragtay arxan lahayn waa dadaan iimaan lahayn waa nin waa dad diinta ku xunta waxaa dhacay sagaalkii bishii tobnaad laba kun iyo labaatan iyo shan fal noocaan ah oo ka dhacay deegaanka baaldheer waxaa loo soo qabtay hoogal wakti badan qaatay ayaa waxaa loo soo qabtay saddexdaas eedaysane saddexda eedaysane waxay ku xiran yihiin saldhigga booliiska dhuusamareeb waxaana la horgeeyaa sharciga waxaan ka dignay xilligaas in falka noocaasa ama dhacdada noocaasa mid lamida aysan ku jawaabin dadka dhibkaas loo geysta oo dhibanayaasha ah laakiin waa dhacday falkii fal lamid ahaa dhacay dad wuxuushahana geystay waxayna ku dileen hooyadaas iyo iyo carruurteedii ay ku dileen markii dhibaatadaasu dhacday ciidamada dhammaan ciidamada galmudug waxay sameeyeen howlgal ilaa iyo saacaddaas aan hadlayno waa socdaa howlgalkaas waxaa nasiib dalo noqotay inay nimankaas baxsadeen una baxsadeen magaalada muqdisho balse hay-adaha ammaanku meel kasta oy joogaan waa isku xiran yihiin waxaana gacanta ku dhig waxaa gacanta lagu dhigay eedaysanayaashii falkaas ka qayb qaatay oo lix ah lixdaas eedaysane magacyadooda waxay kala yihiin lamber kow cabdi kaafi maxamed axmed lamber laba cabdulaahi xasan daahir saddex maxamed abd maxamed cabdi cabdulle afar suudi daahir kaahiye shan qaasin axmed jimcaale lix maxamed cabdi xayr lixdaas eedaysane waa dadkii geystay falkii xooshnimada ahaa ee habeen dhoweed ka dhacay meeshaas waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho waxaan runtii u mahad celinaynaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska khaasatan taliska qeybta guud ee gobolka banaadir oo naga gacan siiyey nagana dhaxayso eedaysanayaasha xagga ka soo baxsanayana inaan qabanno kuwa halkan ka tegayana ay noo qabtaan waxaan dadka shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa inaysan dembiilayaashu aanan ka aqbalayn in inta dembi la sameeyo la ordo waa ku mahadsan yihiin shacabku inay naga war sugeen in badan inta maaratay howlgalkaasi hawshaas jirtay inay naga naga sugaayeen naga war sugaayeen naga war dhowraayeen waana ku mahadsan yihiin annaguna dee waa waxaan ku howl jirnay shaqadaas iyo hawshaasaan u qaba lahayn waxaan rabaa oo kale inaan wax yar ka idhaahdo shaqaaqooyin maalmahan ka socday deegaanada qaar oo jidgooyooyin iyo dhibaato iyo qayladhaan ay socotay taasoo la leeyahay maxaabiistii ku xiriyey dhuusmareeb oo saddex eedaysanayaashahay waa la dib dilayaa waa la garaacay xaniyaa laga siibay wax saas dadka dumarka ahay iyo masaakiinta loo sheegaayo waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dadka shacabka odayaasha dhaqanka hooyooyinka intaba inaysan jirin wax haba yaraatee fal akhlaaq darro ah oo loo geystay eedaysanayaasha meeshaas ku jira waxaa u yimid xildhibaano ehelkooda ah waxaa u yimid qareennada u doodaayey ayagaa arka ayagaa og ma naqaano meesha laga keenay xaniyaa laga siibay iyo xaniyaa laga garaacayo waa la tumay meesha laga keenay ma naqaano dadka shacabka waxaan u sheegaynaa waxaas inay been abuur ahaayeen in dad dana kalahu ay barnaamijkaas ay ka shaqaysanayeen maadaama aysan dadku aysan wada ogeyn oo xaaladda meesha ka jirta ama aysan meeshii saldhigga aysa imaan laakiin waxay ahayd dadka u yimid inay u gudbiyaan waaqiciga saxdaa idaaca ama la hadlaan iclaam kala hadlaan ama maarata si kale ula hadlaan barnaamijkaas barnaamij lasoo dhoodhoobay oo been abuura waaye boliisku xaqna uma le saxna maahan sharcina maahan in maxbuus la garaaco la yidhaahdo waraa laga keenaa been waaye qaramada midoobey ayaa loo gudbiyey warbixin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo xuutiyiinta ka dagaalama dalka yemen maxamed maxamuud cabdi ayaanu faahfaahinaya warbixin cusub ay soo saareen kooxaha khubarada caalamiga ah ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha yemen ayaa sheegay inay weli socdaan xiriir iyo iskaashi qarsoon oo u dhexeeya kooxaha xuutiyiinta yemen al-qaacida iyo al-shabaab sida ku xusan warbixintan oo loo gudbiyey xogaha guud ee qaramada midoobey antonio coderes khubaradu waxay sheegeen in hogaamiyaal ka tirsan dhinacyadaasi ay si joogta a isu wadaarsadaan xogo islamarkaana ay iska kaashadaan howlaha sirdoonka iyo dhaqdhaqaaqyada militariga warbixintu waxay intaa ku dartay in laba xubnood oo ka tirsan al-qaacida ay si toosa ula shaqeeyeen hay-adaha amniga iyo sirdoonka xuutiyiinta taasoo keentay in labada dhinac ay helaan faa-iidooyin istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale sida ay sheegeen ilosira iyo kuwo rasmi ah iskaashigaasi wuxuu muhiimad gaara siinayaa tababarada dagaalyahanada bixinta daryeel caafimaad iyo wadaagga agabka dagaalka ee lagu sameeyo meelaha xuutiyiintu ay maamulaan warbixintu waxay sidoo kale ku eedeysay xuutiyiinta inay noqdeen il muhiim ah oo maalgelin waa ganacsiyada sharci darrada gaar ahaanka ganacsiga iyo tahriibinta hubka badeecooyinka mamnuuca ah taasoo ay la wadaagaan al-qaacida al-shabaab iyo shabakado kale oo tahriibina dhinaca kale kooxaha qubaradu waxay xuseen in xiriirka xuutiyiinta iyo ururka al-shabaab ee soomaaliya si weyn u ballaaranayo waxaana la sheegay in xuutiyiintu ay usoo direen soomaaliya injineero iyo farsamayaqaano si ay u tababaraan xubno ka tirsan al-shabaab sameynta wabooyinka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado weerarada isla warbixinta ayaa sheegtay raalaada dhegeystayaal isla warbixinta ayaa sheegtay in ku dhowaad afar boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo ay markaasi loo qaaday yeman si halkaasi uu usoo toob halkaa aad naga dhegeysanaysaana waa radio joor marka warka caalamka siduu ay wararku sheegayaan ugu waran labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgarir ku dhiftay waqooyiga dalka afghanistan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi iyadoo la filayo in tirada dhimashada ay halkaasi kasii badato saacadaha soo socda boqolaal ruux ayaa sidoo kale ku dhaawacmay sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha maxalliga dhulgariirku wuxuu ku dhuftay miloodha masra al-shariif meel loo yaqaano oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn afghanistan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad shan boqol oo kun oo ruux saacadihii hore isniinta maanta ah abaara kowda doornimo xilliga maxalliga ee dalkaasi dhulgariirka ayaa cabarkiisu ahaa lix dhibac saddex magnitude oo midkaas oo jaray labaatan kilomitr toban iyo toban mayl sida aa sheegtay hay-adda saaminta juqraafiyeed ee maraykanka sharaafad samaan amar oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda taalibaan ayaa sheegay in in ka badan labaatan ruux ay ku dhinteen in kale oo gaaraysa saddex boqol labaatanna ay ku dhaawacmeen dhulgarika halkaasi ku dhuftay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibidda caawana soo gaaray waana hig-inta ciddoo warka ay seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebook ku kuleynahay radio jo warka waxaa idin aqrinaya anigu cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray calika bin calika sidaas iyo ammaano allah